asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus markan saacadda waxa ay soo gaartay xilligii aan ku ballansanayn dhegaysiga kitaabka akhlaaquul culamaa waxaa halkan ka soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya xafidahullah dhegaysi wacan insha allah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd waxaynu ku dhaa jirnay kitaabkii akhlaaqu alculamaa lilimaam alajuriy raxmatullaahi calayh waxaynu si gaara ugu dhex jirnay aahaartii iyo adiladii ku soo aroortay culamaau sooga iyo xumaanta ay leeyihiin waxaynu ku dhex jirnay weliba aharkii fudayl ibnu ciyaad ee uu sheekhuu lahaa alculamaau kathiir waalxukamaau qaliil taas baynu insha allahu tabaaraka wa tacaala maanta aynu ka qaadi doonaa wa qaala alfudayl waxa uu yidhi alculamaa'u kathiir culimmadu way badan yihiin waalxukamaa'u qaliil laakiin dadka xukamada way yaryihin oo xikmadda leh wa innamaa yuraadu min alcilmi alxikma cilmigana ujeeddadiisi iyo hadafkiisu waxa weeyaanuun in xikmad lagu yeesho faman uutiya alxikma qofkii xikmad la siiyana faqad uutiya khayran kathiira khayr tiro badan baa la siiyey qaala moxamed ibnualxusein waxa uu yidhi isagoo aharkaa tacliiqinaya qowlu alfudayl fudayl qowlkiisa wallaahu aclam uu yidhi alfuqahaa'u kathiir waalxukamaa'u qaliil wuxuu uga jeedaa yacnii wuxuu uga jeedaa qaliilun in yar oo minal culamaa'i culimmada ka mida ayaa man mid ah saana ka ilaaliye cilmahu cilmigiisa ka ilaaliyey can iddunya adduunyo inta culimmada adduunyada iska ilaalisaa waa naadir wa dalaba alaakhira ee aakhirna ku dalaba bihi alaakhira ee aakhirana ku dalbay waalkathiiru in badanoo minal culamaa'i culimmada ka mida qad iftatana bicilmih cilmigiisa ayuu ku fitinoobay waalxukamaa'u qaliilna wuxuu uga jeedaa sheekhu raxmatullaahi calayh kaannahu yaquulu inuu leeyahay ad mooddaa maa caza maxaa ka yar man talaba bicilmihi alaakhira dadka cilmigooda aakhira ku raadinaya alla naadirsana oo yara waa casiis waa farakuteris weeyaan ibnu rajab alxambali raxmatullaahi calayh ayaa kitaabkiisa majmuucu rasaa'ilih oo majmuuca lagu jamciya rasaa'ishiisa mujalladka koowaad safxada soddon konton iyo saddex ayuu ku soo naqliyey aharkan fudayl ibnu ciyaad ayuu ku soo naqliyey marka wuxuu sheegay raxmatullaahi calayhi dadkii culimmada ahaa ee rabbaaniyiinta ahaa ee cilmigooda ku camal falay inay ahaayeen dadkan aqilada ah ee yar ee xukamada ah inay ahaayeen adduunna weligoodba aanay ku gadan wuxuu ka sheekeeyey markaas dhaqankoodii ayuu ka sheekeeyey wuxuu tusaale u keenay saddex nin xasan albasri raxmatullaahi calayh sufyaan ibnu saciid athawri axmed ibnu xambal radia allaahu canhum waxaynu markaa akhrin doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala amaaynu sheegi doonnaa inta yaruu ka dhahay mid walba wuxuu leeyahay sheekhaasi raxmatullaahi calayh isagoo sifaynaya culimmadaa aynu soo sheegnay mid walba adduunyada wax yar ayuu kaga kaaftoomay ilaa uu ka geeriyooday markay geeriyoonayeenna wax adduunyo ay ka tegeen ma jirin ee waxay ka tegeen oo laga dhaxlay cilmi ayuunbay ahayd noloshooda haddii la fiiriyena qaarkood waxay xidhan jireen labis qurux badan bay xidhan jireen cunto fiicanna way cuni jireen taqashafkana way iska ilaalin jireen sida xasan basri oo kale oo xasan basri waxaa la warinayaa maalin walba hilib inuu cuni jiray oo maraq looga samayn jiray isaga iyo ciyaalkiisa iyo ciddii u timaadaba hilib fiican ayuu ku marti qaadi jiray maryo qurux badan iyo labis qurux badanna wuu qaadan jiray isagoo sidaasa ayuu haddana wuxuu ahaa adduunka mid ka saahiday ayuu ahaa weligiibana isagoo adduunkula loolamaya cid kale lama arag dadku markay u yimaadaan ay u soo galaan ay la soo sheekaystaanna waxay ka'an jireen qaar ka soo baxa iyagoo adduunka oo dhanba nacayba maalintuu geeriyoonayay raxmatullaahi calayh ayaa dadkii soo booqdeen nin aad loo jecel yahay buu ahaa waxaa la arkay oo gurigiisa lagu arkay xaalad la yaab leh guriga waxaa yaalla sariir yar oo xadhka ka samaysan ayaa yaalla isaga ayaa ku jiifa wax kaloo meeshaa yaallana haba yaraatee ma jiro halkaa sariira ku jiifo mooyaane wax kale ma yaallaan cabdullahi ibnu cawn oo dadkii soo booqday ahaa ayaa la yaabay war ninkii maraqa cabbi jiray maaha miyaa ninkani ninkii dadka hilibka siin jiray maaha miyaa ninkani markaasaa wuxuu yidhi innama istabadda alxasan الناس بالزهد في الدنيا فأما العلم فقد شورك فيه wuxuu yidhi xasan albasri wallaahi madda wax ku qabsaday waa zooti ee ma aha wax ku qabsaday madda cilmi cilmiga waa lala wadaaga laakiin waxaan lala wadaagin ee madda uu ku saydareeyo madda ku jeclaatay wuxuu ahaa azuhd can iddunya sufyaan ibnu saciid athawri isagu wuxuu ahaa baa la yidhi nin taqashuf iyo adduunyada inuu isaga saahidaysa tamaamana ku nool ayuu ahaa dharkiisu dhar aan aad u qurux badnayn ayuu ahaa qofka aan garanahaynin maruu ka soo horbaxo wuxuu moodi jiray qof dawarsadaa ayuu moodi jiray nin aad u xalaal miirad badan ayuu ahaa xalaasha markuu helo oo wax xalaala uu helo si qurux badan buu cuni jiray uu ka noolaan jiray uu ka labisan jiray ilmihiisa iyo reerkiisana uu ka noolayn jiray hadduu wax xalaala waayena wuxuu ka dooran jiray inuu carrada cuno ayuu ka dooran jiray waxaa soo miri jirtay sufyaan athawri mararka qaarkood saddex maalimood inay soo wareegto oo saddexdaa maalimood habay yaraatay wax cunto aanu cunin mararka qaarkood saddexdaa maalimood uu gaajoonayo waxaa loo soo bandhigi jiray maal tiro badan dhaqaale qaadaa la odhan jiray laakiin inay xalaal tahay maadaamaanu hubin gaajo ayuu ka dooran jiray wuxuu ahaan jiray mid hadduu dhargo naftiisa daaliya ayuu ahaan jiray adduunyada oo dhan wuu isaga saahiday oo wuu isaga dheeraaday boqorrada kama ag dhowaan jirin akhniyadana kama ag dhowaan jirin bal waxay ahaan jireen dadka boqorrada ah iyo dadka akhniyada ah majliska cilmiga ku faafiyo dadka u liita ayay ahaan jireen dadka fuqarada ah iyo dadka masaakiintahana waxay ahaan jireen dadka ugu sharafta badan leh majliskiisa iyo golihiisa cabsidiisa iyo alla kacabsiga ayaa ninkaa ka xoog batay markuu geeriyoonayay ee uu xanuunsaday waxaa la qaaday baa layidhi shaybaadh ayaa laga qaaday dhakhtar baa loo geeyey waxaa layidhi ninkan bal xanuunkiisa baadh in la daaweyn karana raadi wuxuu dhakhtar ku soo jawaabay leysa lihaada dawaa ninkan daawo loo heli maayo beerkiisa oo dhan wuu googo'ay wuxuu la googo'ay wuxuu la googo'ay waxa weeyaan siduu murugaysnaa oo u cabsanaayey oo aakhiro uga cabsanaayey oo cadaab uga cabsanaayey oo cilmiga uu xambaarsan yahay inuu xujo ku noqdo uga cabsanaayey iyo beerkiisiiba uu dhammaaday oo baaba'ay maalintuu geeriyooday ee gurigiisii la arkay ee xaaladdiisii la arkay ee awalna la yaqaanay culimmada qaar waxay yidhaahdeen macshara ahlhawaa macshara ahlilhawaa kulu dunyaa biddiin faqad maata sufyaan yacni maa baqiya bacdahu axadun yustaxyaa minhu culimmada qaar waxay yidhaahdeen dadkii ahluhawaaga ahaayow dadka ahlubidac ahaayow adduunyada haddaad doontaan sidaad doontaan diinkiina u gata maanta cid laga xishoodo ma jirto sufyaan oo laga xishoon jiray waa uu geeriyooday imaamu axmed raxmatullaahi caleyh isaguna saasoo kale ayuu ahaa nolol yaro basiid ah ayuu isaga noolaa nin aad ugu sabara ayuu ahaa nolosha cidhiidhiga ah waxauu isaga dhamba ku noolaa baa layidhi dhowr tukaan oo uu aabbihii dhisay kiro yaru ka qaato oo iyada dhamba aan labaatan dirham gaadhin ayuu ahaa maalintuu geeriyoonayena wax adduunyaa u ka tegay haba yaraatee ma leh adduunyadu ka tegay waxay ahayd baa la ydhaha nisfu dirhamin ayay ahayd dayn baa lagu lahaa dayntii lagu lahaana markii dambe waxaa loo kireeyey dukaamadii oo muddo dheer ayaa dayntii sidaas lagaga bixin jiray noloshaasuu ku noolaa yaxya ibna abi kasiir oo culimmada waaweyn ka mid ahaa oo rabbaaniyiinta ahaa isaguna wuxuu ahaa nin maal leh ayuu ahaa dhar qurux badan buu qaadan jiray haybad buu lahaan jiray maca daalika haddana wax adduunyaha oo ka tegay haba yaraatee ma leh saasay marka culimmadu ahaan jireen adduunyada ma ilaalin jirinee cilmiga ayay ilaalin jireen qofka culimmadana waxaa laga rabaa inaanu noqonin qof asbaabu noqda dadka caamada ah oo adduunyada intuu jeclaado ka daba dhaca dhaldhalaalkeeda raadiya kadibna caamadina ay moodaan waxaanay wax la raadiyey inay tahay ilaa culimmadu ayay kaga dayanayaan xuley ibnu rajab raxmatullaahi caleyh markuu warkaas soo naqaliyey kadib waclam inamaa ahlaka ahlcilmi وأوجب إساءة الظن الجهال بهم وتقديم جهال المتعبدين عليهم ما دخل عليه من الطمع في الدنيا وحلي واحد وغانسا وها علمدا حلاقة أي ددكي جهاشها إني حمان كم ملايستان أسباب النقضة وحويا إن طمع الدنيا وقلو ونكي مركو النقضة نين الدنيا ونترادين أي مركو النقضة dadkii caamadahaa ninkaa caabidka ah ee adduunyada isaga saahidi haddana jaahilkaabay ku dayanayaan marka hadha waxaa dhacasa inay lumaan iyaguna ay dadkii ay sii lumiyaan ayaa dhacasa أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الشناني حدثنا بشر بن وليد حدثنا فليح بن سليمان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحاويري من تعلم قفك برت علما علم برت ومما كي كم إذا يبتغى به وجه الله وجه إلهي تبارك وتعالى لقول رأدين علمي لبا علمي ولا برتايو علمي ولا برتان الديون لقول رأدين أيوه iyo cilmi ilaahay tabaaraka watacaala loogu dhowaado marka cilmiga maadiga ah iyo cilmigan adduunyada lagu baranayo waxyaalaha ilaahay wejigiisa dartii loo barto maaha cilmiga kitaabka iyo sunnaha la baranayana waa shay ilaahay wejigiisa bas keliya loo baran karo weeyaan marka xadiidka wuxuu ka saarayaa meesha macnaha cilmiga adduunyada lagu baranayo ka saaraya cilmiga kitaabka iyo sunnaha lagu baranayo qofka hadduu barto oo la yatacalamu aanu baranin ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo mooyaane carada min addunya dhaldhalaal adduunyo lam yejid ma helaayo carfaana aljannati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha jannada urteeda ma helayo man tacallama qofkii barta cilman cilmi oo mima kii ka mida yubtaqaa bihi lagu raadiyo wajhullaahi wejiga alle lagu raadiyo laa yatacallamu isagoon u baranahaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku asiibo mooyaan uu ku helo caradan dhaldhalaal oo min addunya adduunyada ka mid ah lam yejid ma helaayo carfaana aljannati yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaamaha jannada carafteeda iyo urteeda haba yaraatee ma helaayo cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala loogu dhowaado qofkiisaa u barta musiibada noocaas ayaa ku dhacaysa akhbarana abu bakr xadaana abu maxamed yaxya ibnu moxamed ibnu saa'id xadaana shucayb bna ayuub xadaana cabdulahi ibnu numayr xadaana mucaawiyata annasri can addaxaak can alaswad ibni yaziid qaala wuxuu idhi qaala hayru shucayb وعلقمة إي علقمة من الرواية كلا سوكش ولا مرة شعيبا ذكر علقمة لكن شعيب وعلقمة قدر متشري أسود إنه يزيد إي علقمة أيا الغو دوري أسانيد قاركود أسانيد قاركود أسود بن يزيد بكلي أثر كالغورنية قال وحوري قال عبد الله بن سعود وحاويلي لو أن على العلم تتكال علمك هضي سانو إلالين لهايين العلم علمك إلالين لهايين wadacuuhu ay dhigi lahaayeen cilmiga cinda ahlihi cidda u baahan eelka oo agtiisa ay dhigi lahaayeen saaduu bihi ahla zamaanihim dadka ahlu zamaankooda ah ee xilligooda nool madax bay noqon lahaayeen walaakinahum laakiin culimmadii badaluuhu waxay siiyeen cilmigii liahli dunyaa dadkii adduunyada eelka u ahaa ayay la aadeen liyanaaluu say uga helaan min dunyaahum adduunyada wax ka mid ah fahaanuu calaa ahlihaa dadkii ahlu adduunyada agtooda ayay kuwa ihaanoobeen markaas maanaa cilmigii intay qaadeen oo dadkii adduunya raadiska ahaa ay u geeyeen dadkii ahlu adduunyada ahaana cilmigii kama qaadan iyaguna way ku duleeboon low anna ahlalcilmi dadka ahlucilmiga saanuu hadday ilaalin lahaan cilmi cilmiga oo wadacuhu ay dhigi lahaa cinda ahli eelkiisa cidda eelka oo agtiisa ay dhigi lahaayeen saaduu bihi ahla zamaanihim dadka zamankooda nool madax bay u noqon lahaayeen walaakinahum laakiin badaluuhu cilmigii waxay siiyeen liahli dunyaa dadkii ahlu adduunyada hada ahaabay siiyeen liyanaaluu min dunyaahum si adduunyadooda ay wax uga helaan fahaanuu calaa ahlihaa ahlu adduunyaha agtooda ayay culimmadii ku dilowday samictu waxaan maqlay nebiyakum sala allahu caleyh wasalam nebigiinna oo leh yaquulu isagoo labaan maqlay man jacala qofkii ka yeela alhumuuma humuumta qofkii ka yeela hamman waaxidan hal hami ka yeela macnaa wuxuu ka warwaraayo oo dhan qofkii isugu geeya hal shay hama aakhiratihi aakhiradiisa oo dhan hamigiisa oo dhan aakhiradiisa iskugu geeya kafaahu allaahu alla wuxuu kaga filaadaa hama dunyaa adduunyada hamigeeda iyo murugadeeda ayuu kaga filaadaa waman tashacabat bihi humuumu axwaali dunyaa qofkii laakiin ay la kala baydhbaydho humuumta uu ka haminayo axwaasha adduunyada lam yubaali illaah alla tabaaraka watacaala uma aabba yaalo fii ayi awdiyatiha halak waadiyaasheeda midda ku halaagsamayo ilaahay tabaaraka watacaala uma aabba yeelo haddii markaa qofku uu rabo in ilaahay tabaaraka watacaala adduunkiisana uu kaga filaado waa inuu aakhiradiisa uu ka warwaro weeyaan qofkii laakiin aada adduun baan ka warwaraya adduunna ma gaadhi doono aakhirna wuu seegaya man jacala qofkii ka yeela alhumuuma humuumta haysa haman waaxidan hal hami hama aakhiratii aakhira hamigeeda ka yeela kafaahu allaahu alla wuxuu kaga filaadaa hama dunyaahu adduunyadiisa hamigeeda iyo murugadeeda kaga filaadaa waman tashacabat bihi humuumu axwaali dunyaa qofkii axwaasha adduunyada humuumteedu ay la kala baydhbaydho oo midda meel ay la gasho لم يبالي الله الله ما أبياله في أي أوديتي أهلك وأدياش أدونك مدو كهلك سمايو إلهي تبارك وتعالى وما أبياله qofkii is idhaahda adduunka soo qabo ee daba orad ay ka sii ordasaaun markaa siday midda mid ugu sii dhiibaaso laanbalaana ugu sii dhiibaaso ayuu marka dambe meel cidlaa uu ku geeriyoonaya oo ku halaagsamaya intii loo qoray in ka badanna haba yaraatee ma helaya walam ya'tihi min addunyaa ilaa maa kutiba lah ayaa riwaayad kale ku soo aroortay أخبرنا أبو بكر حدثنا عمر بن أيوب السقطي حدثنا الحسن محمد الكوفي حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال وحوري سمعت وحن مقلي وهب ابن منبه يقول لعطاء الخراساني لعطاء الخراساني وحن مقلي وهب بن منبه أو محاضرين أو الله الله عطاء الخراساني الشيخ الأورنجري سوى الله الله marka wuxuu ku yidhi kaana alculamaa'u qablana culimmadii inaga horraysay waxay ahaan jireen istaqannaw qaar ku kaaftoomay bicilmihim cilmigooda ayay kaga kaaftoomi jireen can dunyaa ghayrihim dadka kale adduunyada ay haystaan oo cilmigooda ayay qani ku noqon jireen fa kaanuu waxay ahaayeen laa yaltafituuna qaar aan daymoonin ilaa dunyaahum adduunyadooda oo haba yaraatee may fiirin jirin fa kaana waxay noqdeen marka ahlu dunyaa dadkii ahlu adduunyada ahaa yabduluuna lahum dunyaahum qaar adduunkooda ku bixiya ayay noqdeen raqbatan jacaylay jecelyiin awgeed fii cilmihim cilmigooda ay jecelyiin markay adduunyadooda iskaga tegeen dadkii ahlu adduunyada ahaa maxay noqdeen iyagaa soo raadsaday iyagaa adduunyadoodii ku raadinaya cilmigoodii ku raadinaya fa asbaxa waxay noqdeen ahlulcilmi minna dadka ahlucilmiga ah ee annaga inaga mida alyowma maanta yabduluuna qaar siinaya liahli dunyaa dadka ahlu adduunyada ah cilmam cilmigooday siinayaan waana cagsigay tagtayoo culimmadii hore cilmiga adduunyaday ka ilaalin jireen dadka ahlu adduunyadana way ka ilaalin jireen dadka ahlu adduunyada aha marka maxay noqdeen qaar culimmadii soo raadsada oo maalkoodii hantidooda cilmigooda ku raadsada ayay ahaayay noqdeen cilmiga culimmadaa lagu raadsanaya adduunyada macna amaa hadda wuxuu leeyahay culimmadii maxay noqdeen qaar iyagu cilmigii adduunye ku raadsada ayay noqdeen oo adduunyadii ay haysteen dadkii adduunyada haystay ayay rabaan waxa la gadanaya muxuu yahay marka hore marka hore waxa la gadanaya waxay ahayd adduunyo cilmiga culimmadaa lagu raadsanaya haddana cilmigii baa la gadaya maxaa lagu raadsanayaa adduunyada dadka adduunyada aya ay hayaan raqbatan fii dunyaahum jacaylay jecelyiin awgeed ayay sidaa yeeleen fa asbaxa ahlucilmi mina alyowm dadkii ahlucilmigaana waxay noqdeen hadda yabduluuna liahli dunyaa cilmahum dadkii ahlu adduunyadaha qaar cilmigooda siiya ayay noqdeen raqbatan fii dunyaahum iyagoo adduunyadooda jeclaysanaya fa asbaxa waxay noqdeen ahludunyaa dadkii ahlu adduunyadaha waxay noqdeen qad zahidoo qaar ka zaahiday fii cilmihim cilmigoodii bay ka zaahideen lamaa ra'ow markay arkeen min suu'i mawdicii cindahum boosu ka yaalla agtoodii xubaantu leeyi maana cilmiga muxuu ka noqon tooda wax yaroo lagu shaaxayn kara soo muu noqonin kol haddii cilmigiiba culimmada ay ka dhigeen wax lagu shaah cabo ay ka dhigeen oo wax liita ay ka dhigeen dadkii ahlu adduunyadahana cilmiga way naceen iyaguna shaahi ma helayaan ama hadday helaan maalimo ayay helayaan fa iyaaka iska ilaali cataayow abwaaba sultaan ninka sultaanka ah albaabkiisa iska ilaali waa tegin fa inna cinda abwaabihim albaabada umarada iyo madaxda agtooda waxaa yaalla fitanan fitan baa yaalla kamabaarik libil oo kale weeyaano waa meelaha geeluu fadhiisto oo kale weeya qashi badan baa yaalla geela meesha lagu soo horo ama la fadhiisiiyo maxaa yaalla qashin badan ayaa yaalla geeljiluuna way ku saxaroodaan geeluna duxu ka buuxinaya diga badan ayuu ka buuxinayaa kadaalika abwaabta salaadiintana iyadana shar badan baa yaalla inta ka badbaadaysaa waa iska yar tahay waa naxdir dad fara badan waxaa laga yaabaa inay u tagaan inay sidhaahdaan u soo nasteexeeya iyo waan u soo nasteexaynanaa inay u tagaan laakiin markay u tagaan bay isbedelayaanoo qofka madaxtinimada iyo riyaasada wuu iska jecel yahay madaxdana waa layska jecel yahay intii markaa diintaada ay kaa fitnayn lahaayeen inaad ka fogaatid ayaa ku habboon haddii maxaa la yidhaahdaa lagu intixaamo inaad kaag dhowaatidna hore ayaynu u soo marnay qaabka loola tacaamulayo hore ayaynu u soo marnay fa iyaaka iska ilaali cataayo wa abwaaba sultaani suldaanka albaabadiisa iska ilaali fa inna cinda abwaabihim fitanan kamabaariki libil laa yusiibu min dunyaahum laa tusiibu kama heshid min dunyaahum shay-an adduunyadooda shay kama heshid oo cataayo hadday adduunye ku siiyaan nimankaasi ilaa asaabuu min diinika midlih ilaa addiinkaaga ay ka asiibayaan inta ileeg macna xogaa adduunya haddaad ka heshid xogaa diina lagaa fujin adigana marka intaad noqon lahayd nin maalin walba diinkiisii qayb la qaadanaya oo xoogaa adduunya ku soo helaya diinkaagu maxfuud ha kuu noqdo adduunyadooduna ha kaa maqnaato saasuu sheekhu leeyahay raxmatullaahi calayh uu leeyahy mar kale riwaayo kale wuxuu ugu daray yaa cataa in kaana yugniika maa yakfiik fa kullu cayshika yakfiik oo in kaana laa yugniika maa yakfiik fa kullu shayin falaysa shayun yakfiik inamaa badnuka baxru min albuxuur wa waadi min alawdiya laa yasacu ila turaab wuxuu ku yidhi waxaan kuu dardaarmaya wixii ilaahay ku siiyey hadday kugu fillaanayaan ceesh kastoo lagu siiyey waa kugu fillaanaya in yaroo adduunya ilaahay ku siiyey way kugu fillaatay dee wixii lagu siiyeyba way kugu fillaanaysaa laakiin wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala ku siiyey hadday kugu fillaan weydo waa ku deeqaya haba yadhaatee ma jiro haddiiba deeqdii ilaahay ku deeqi weydo deeqda bilaadanka ku deeqi mayso waxaad ogaanaysaa calooshaadu inay bad tahay waadi weyn inay tahay ayaad ogaanaysaa carra mooyaan habuuxiyana haba yadhaatee male qofkii yidhaahda markaa calooshiisa la ciyaar baa noqonaya caloosheedaan buuxinaya weligii calooshiisu ma buuxsamayso ee qofka waxaa la rabaa inuu diinkiisa ilaashado ayaa la rabaa cadaa wahab ibnu murabbi cadaa muxuu rabaa inuu sheego wuxuu sheegay inuu raba inuu sheego waxa weeyaan oo muhiimaddu ay tahay inaanu qofkani diinkiisa ku gadanin maxay adduunyo aanu ku gadanin oo dadka adduunyada haya ee madaxda ah ama maalqabeennada ah intuu diinta la hoos ordo inaanu diintiisa aanu noqonin badeecad la wareejiyo aanu noqonin ha noqdo diinkiisa iyo cilmigiisa qofka ha noqdo badeecad la soo raadsado oo dadka adduunyada haysta ay soo raadsadaan oo dadka madaxdii ay soo raadsadaan ha noqdo iyo noqonin maxay mid isagu badeecad ka dhigo oo wareejiyo noqonin intaasuu sheekhu rabaa raxmatullaahi calayhi inuu u sheego xasan basri raxmatullaahi calayh ayaa waxaa arkay waxaa soo galay magaalada basra nin reer baadiyaha oo caqli badan baa soo galay marka dadkii wuxuu weydiiyey man sayidu haadihi alqarya qaryadan iyo tuuladan yaa boqor ka ah ayuu weydiiyey waxaa lagu yidhi xasan basri ayaa boqor ka ah haddoogowa boqorro kala haysta markaasuu yidhi fa bima saadahum muxuu madax ku noqday ninkani meelkaa iska fadhiya ma iska fadhiyaabee qaaluu waxay idhaahdeen marka ixtaaja annaasu ilaa cilmihi waistaqhnaa huwa can dunyahu dadkiibaa cilmigiisii u baahday isaguna adduunyadoodii oo ka maarmay marka biliaadanku waxay ugu jecel yihiin waxaan hoo waxna kaama rabo waxay ka jecel yihin haba yaraatee ma jiro dadka haddaad rabtidna madax u noqotidna waxna sii waxna ha weydiisanin macna rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa haddaad rabto dadku inay ku jeclaadaan maxaad samaynaysaa waxoodaad u daynaysaa waxoodan haddaad xugu dartidna waa khayr laakiin xataa callaqal haddaad waxooda u daysid way ku daynayaan oo way ku jeclaanayaan marka qofka muuminka waxaa la rabaa inuu noocaas noqdo ayaa la rabaa oo ilaahay tabaaraka wa tacala uga cabsado cilmigiisa cilmigina ayaan laga dhigin badeecad la wareejiyo ee cilmigu shay masuuna oo qaali oo la ilaaliyo ha noqdo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk